بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حنقول حجرني قصة يوسف عليه السلام عشر كانوا عشر كسكالي تمناد وحانا كقهد لنا إن شاء الله تبارك وتعالى Ee, ee, qodobka shan iyo toban iyo qodobka lix iyo toban baan isku daraynaa waana ee, casharka ugu dambeeya marxaladii labaad oo marxalatul imtixaan ahayd fawaaidii keliya inoo dhiman ee, qodobadii waxaan kusoo gebagabeyneynaa casharkan qodobka koowaad wuxuu odhanayaa dhuhuuru baraa'ati yuusuf calayhi salaam nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam oy caddaatay inuu beri yahay oo laga gardaraa dulmina loo xiray marka horena ay waxa weeye gabadhu ay ka gardarayd kabacdina dulmi loo xiray ayaynu kaga hadlaynaa iyo aayadaha la xiriira oo aynu markii hore qodob ka dhignay aqwaalu lculamaa fi macnaa qowlihi tacaala dalika liyaclama anii lam akunhu bilgeyb marka waa u imaanaynaa aayadahaas laakiin marka hore waxaanu casharkii hore kaga soo hadalnay yuusuf oo fasiray riyadii meliga boqorkii ninkii meesha haystay riyadii uu ku riyooday oo toddobadii sano oo barwaaqada ahayd iyo toddobadii sano abaartaedu ka dambeysay nabiyullaahi yuusuf hatuu u fasiray wiilkii waa noqday markii uu riyadii yuusuf u fasiray boqorkiibuu ku noqday boqorkii markuu u tegey oo riyadii u sheegay oo yidhi riyadu waa saas ayuu markaa wuxuu dalbay boqorkii in loo keeno ninka yuusuf oo yidhi oo bal ninkaa cilmiga leh ii keena aniga waaba nin wanaagsane boqorkii wuxuu soo diray markaa eh, uu- wuxuu soo diray dad buu u soo diray inay yuusuf xabsiga ka soo saaraan ciidamadiisii iyo raggiisii iyo buu soo diray in yuusuf xabsiga laga soo saaro loo keeno markii yuusuf loo yimid oo la yidhi xabsiga ka soo bax boqorkaa kuu yeeraya ayuu diido wuxuu yidhi orad ku noqo boqorkii ku soo diray oo waxaad weydiisaa dumarkii aniga dhibaatada ii geystay oo guryo eh, farahooda jarjarayay xaalkooda weydii macnaha wuxuu rabaa inuu caddaato baraa'adiisii oo magaaladoo dhan ogaato oo dadkoo dhan ogaadaan in dulmi lagu xiray waayo maadaama uu hadda xabsigii ka baxayo oo boqorkii u baahday oo uuna ku noqonaynin gurigii casiiska oo addoonnimadii uu ka baxay ka baxayo waa inay noqotaa baraa'atu dhimma waa inuu helaa ee shahaada inuuna wax dembiya lahayn oo laga gardaraa si aan arrintiisa hadhow ayna waxba u dabagelin halka ayaynu qodobka kaga hadlaynaa marka dhuhuuru baraa'ati yuusuf allah waxa uu yidhi waqaala almaliku ituunii bih ninkii boqorkaabaa markii riyadii loo fasiray wuxuu yidhi ituunii bihi war ii keena ninkan orda xabsiga ka soo saaro ii keena ninka amar buu bixiyey la kaalaya ninkan riyada saa u fasiray waa nin laga maarma maaha la kaalaya marka waqaala almaliku ituunii bih waa waxaa meesha ku xadfan marka waa raggii uu soo diray baa u yimid oo soo tegay markaa falamaa jaa'ahu rasuulu ay ilaa yuusuf falamaa goortii jaa'ahu uu u yimid ee yuusuf alrasuulu ay ninkii uu soo diray boqorku rasuul qofkii la diraa la yidhahda adeeg loo diro ayaa waxa weeye wuxuu ku yidhi oo khabarka u sheegay oo yidhi boqorkaa ku dalbaya xabsiga ka soo bax ayuu marka saan ugu jawaabay falamaa jaa'ahu rasuulu qaala rjic ilaa rabbika ay ilaa sayidika qaala wuxuu yidhi yuusuf irjic noqo ilaa rabbika rabbigaaga ku noqo ay ilaa sayidika waxa weeye sayidkaagii u tag maxaan sameeyaa fas'alhu maa baalu niswati allaatii qadacna aydiyahunna waxaad u weydiisaa oo macnaha boqorku waa inuu arrintaas caddeeyaa ile casiiskiina waa joogaa oo ninkii sulaykho qabay oo casiisu misrna waa joogaa fas'alhu ha la weydiiya marka maa baalu niswa dumarkii xaalkoodu muxuu ahaa muxuu ku dambeeyey xaalkoodii allatii qadacna aydiyahunna waxa weeye kuwii farahooda jarjarayay waa dumarkii waxa weeye ay u soo kulmisay oo waxa weeye imra'atul casiis markii ay maqashay falamaa samicat bimakrihinna arsalat ilayhinna wa actadat lahunna muttaki'a wa aatat kula waaxidati minhuna sikiina waynagu soo marnay wa qaalat ikhruj calayhina falamaa ra'aynahu akbarnahu waqadacna aydiyahunna waqulna xaasha lilah dumarkaa xaalkoodii ha la caddeeya buu yidhi idan ma uu dhihin markaa imra'atul casiis xaalkeedii ha la caddeeyo iroorsatay ee wuxuu ka dhigay si maaragtay caam ah dumarkii oo dhan xaalkoodii waa in la caddeeyaa buu yidhi oo ha la weydiiya arrintaasi siday ahayd inaa anigu macnaha la idulmiyey iyo inaa anigu daalim ahaa waa inay kala caddaataa baraa'atu dhimmaan rabaa hati kala bixi mayo ile shala dulmigaa lagu xiray toddoba sanaa xiraa waxa weye marka waxaan u baahnahay baraa'atu dhimma ile meeshii maxkamad ma jirto cadaalad ma jirto waa la iska xiray ninkan waatay allah ina yiri uma badaa lahu min bacdi maa ra'w alaayaati layusjanuna xataa xiin iyagaa go-aan isaga gaaray waa iska xirteen waa dulmi iyo cadaalad xumo ayuu u xiraa toddobadaa sano idan marka iska bixi mayee ha la caddeeyo buu yidhi oo baraa'atu dhimma ayuu raadinayaa halkan marka waxaa ku jirta macnaha aadaab kalaamkiisa macnaha qiimaha uu leeyahay ma uu odran waxa weeye naagtii aniga dhibaatada igu samaysay oo imra'atul casiis oo waxa weye dhibta ii geysatay boqorku xaalkeedii baan rabaa ha la weydiiye ma odran ee waxa uu yidhi dumarkii oo dhan fas'alhumaa baalu niswati allaatii qadacna aydiyahunna kulligood si macnaha arrintii caam u noqoto oo waxa weeye u kala caddaato xaaladdu sida ay tahay marka ina rabbii bikaydihinna caliim buu yidhi yuusuf ina rabbii rabbigay ay allaah bikaydihinna ayaa waxa weeye dhagartooda iyo hagardaamadooda caliimun u cilmi badan halkan markaa wax yaroo waxa ku jirta macnaha faa'iidaa ku jirta badan waxa kow marka ugu horeysa fawaa'id baa ku jirta marka ugu horeysa falamaa jaa'ahu rasuulu qaala irjic ilaa rabbika wuu celiyey irjic ilaa rabbika buu yidhi ay ilaa sayidika marka culamadu waxay tilmaameen meelo badan baynu hadda ku soo aragnay oo rabbi lagu tilmaamayo boqorkii diimihii hore waa ku bannaanayd laakiin innaga diinteenna nebigu waa nahiyey axaadiis baa ku soo aroortay oo ninka sayidkaahi inuu yidhaa in addoonka iyo dadka raciyada iyo inay qofkan madaxda rabbi yaraadaan waa lama ogola rabbi waa allaah keliya ee waxa weeye mawlaaye iyo sayidii iyo baa la ogolaaday axaadiis saxiixa ku soo aroortay ninkan maaragtay boqorkaana inuu cabdi iyo yidhaahdo amati iyo lama ogolee fataaya iyo fataatii iyo ghulaamii iyo ayaa la ogolaaday taas marka waa tambiih waxaa kale oo meeshan xadiid ku soo arooray oo kutusaya sabirka yuusuf calayhi salaam sabirka yuusuf cajiibnimadiis inuu intaa inta xabsi ku jiray markii la war xabsigii ka soo bax uu yidhi maya bixi mayo oo celiyey xadiis saxiixa ku sugnaado imaam albukhaari warinayaan xadiis abu hureyra uu nebigu yidhi haddaan anigu halkaa ahaan lahaa maalintaa low labithtu fi sijni maa labitha yuusuf waxa weeye la ajabtu addaaci waa ajiibi lahaa anigu horaan ka bixi lahaa oo kamaa qaala nabi sal slam macnaha sabirka yuusuf buu ku tusayaa macnaha wuxuu ishaarayaa nebigu yuusuf inuu aad u sabir badnaa oo nabigu wuxuu leeyahy anigu rasuulka maba celiyeene horta bal xabsiga waa ka soo bixi lahaa wixii kalaba yeelkeede mar haddaan xabsiga ka soo baxo waxa la yidhahda ka soo baxo waa ka soo bixi lahaa laakiin yuusuf ma yeelin baraa'ah ayaa rabaa buu yidhi waana saadaasaana u wanaagsan isaga hadhow sharaftiisa iyo wanaaggiisa waa inay caddaataa in dulmi lagu xiray markaa waxay u kordhinaysaa qiimo iyo qadar iyo sharaf bay arrintaasi u kordhinaysaa markaa marka waxa uu yidhi irjic ilaa rabbika fasalhumaa baalu niswati allaatii qaطacna aydiyahuna taana waa ixtiraam uu ixtiraamayo ile ninkii casiiskaabaa meesha jooga keligii in la yidhaahdo war xaaskaagiibaa waxaan samaysaye u yeer hala weydiiye waa camimay arrintii wuxuu ka dhigay caam ina rabbii bikaydihinna caliim ilaahay baa kaydkooda iyo waxa weeye dhagartooda ilaahay baa u cilmi badan halkaana waxaa laga garanayaa macnaha inay kulligood ay waxa weeye arrinta ka qayb qaateen oo ay hagardaamada wax ku lahaayeen iyo khiyaanada oo waatan culummada qaar yidhaahdeen markii dambe iyagii oo dhan baa yuusuf la hadlo waxay ku yidhaahdeen iska adeec waxa weeye gabadhan waxay rabta u samee oo ku booriye o ku qalqaaliyey marka iyagoo dhan ayaa dembigii ku jira wey ina rabbii bikeydinna cali dumarkii baa marka loo yeeray boqorkii baa markaas dumarkii soo jamciyey oo su-aashaan weydiiyey qaala maa khadbukunna id raawadtunna yuusufa can nafsi qaala ay boqorkii baa waxa uu yidhi dumarkiibuu su-aashaan weydiinaya maa khadbukunna muxuu ahaa xaalkiin iyo arrinkiinnu id wakti raawadtunna aada roorsateen boqorkii xataa jamac buu ka dhigay idinkoo dhan baa roorsaday buu id raawadtunna yuusufa can nafsihi markaad yuusuf roorsateen haddee iyagoo dhan ma roorsane gabadhii baa roorsataye oo ilaahay baa sheegoo yidhi wa raawadatu latii huwa fii beytiha laakiin maadaama ay arrintii oo dhan ka qayb qaateen oo meeshii ay wada joogeen oo ku qalqaaliyeen oo waxa weeye ay arrintii dumarkoo dhan gaartay ayuu isaguna wuxuu ka dhigay arrintii jamac oo kulligood oo caam ka yeelay arrintii id raawadtunna yuusufa can nafsihi ha waayo haddii gabadhii toos loo weydiyo o la yidhaahdo ka waran xaalka waxaa dhici kari lahayd inay is adkayso laakiin dumarkii oo dhan baa la keenay oo leeyi ka warrama maa khadbukunna id raawadtunna yuusufa can nafsihi dumarkii waa hadleen marka qulna xaasha lilaah maa calimnaa calayhi min suu qulna waxay idhahdeen dumarkii oo dhan xaasha lilaah xumaan oo dhan ilaahay baa ka nasahan maa calimnaa calayhi min suu annagu wax waa maa naafiyo wey maa calimnaa ma aanu ogaanin oo ma ogin wax xumaana kuma ogin maa calimnaa calayhi ay calaa yuusuf min suu'in xumaan haba yaraatee aan ku ognaa yuusuf ma jirta wa annagu ma ku ogin xumaan ninkaa waxaan wanaag ahayn kumaanu arag xumaanna ninkaasi ma leh maa calimnaa calayhi min suu dumarkii markay saa u markhaanti kaceen waa baraa'a marka dumarkii oo dhan ay ka markhaanti kaceen waxaa markaa hadashay gabadhii arrinta oo dhan ka dambaysay ayaa hadashay oo caddaysay arrintii waadixisay marka markay yidhahdeen maa calimnaa calayhi min suu qaalat imra'atu alcasiizi alaana xasxasa alxaq ana raawadtuhu can nafsihi wa inahu la min asaadiqiin qaalat waxay tidhi imra'atu alcasiizi waa gabadhii sulaykha oo soo korisay oo gurigiisa gurigeeda uu ku soo koray oo ilaahay inoo soo tilmaamay wa raawadatu alatii huwa fii beytiha can nafsi waqallaqat alabwaaba wa qaalat hayta lak waa gabadhaas wey ayaa hadda xaqii caddaysay alaana bay tiri hadda ayaa xasxasa alxaq xasxasa alxaq xaqii waa caddaada xasxasa ay tabayana watadaxa wadahara macnaha xaqii maanta ayuu caddaaday bay tiri oo waadix noqday waa maxay marka xaqii anaa raawadtuhu can nafsi aniga ayaa dalbay bay tiri oo roorsaday oo doonay can nafsihi naftiisa ka dalbay wa inahu la min asaadiqiin ay yuusuf wa inahu yuusuf la min asaadiqiin kuwa runta sheegayuu ka mid yahay ay macnaha kalaamkiisii ahaa hiyo raawadatnii can nafsi run buu ka sheegay anigaa dhibtaanoo dhan ka dambeeyey anaa dulmiyey anaa roorsaday anaa haddana xiray dhibtaanoo dhan yuusuf anaa u geystay bay taaganta waa caddaysa marka waa sayid shu- shuhadaa wey. waxa weeye waa shahaada tii ugu xoog badnayd wey iqraar baa la yidhaahdaa qofku mar hadduu waxa isagii qirto oo uu yidhaahda anaa waxaan sameeyey oo sidaan u galay markhaanti dambe looma baahna waa iqraar iyadaa qiratay marka idan halkaasaa waxaa ka caddaatay yuusuf baraa'adiisii marka dhuhuuru baraa'ati yuusuf boqorkii iyo raggii madaxda ahaa iyo dadkii meesha joogay iyo mujtamacii oo dhan waxaa u caddaatay yuusuf inuu yahay beri dulmina lagu xiray waxa weye la dulmiyey ee dhibaatana uuna ku dhicin ayaa halkaa ka caddaatay haddaba halkaasaa marka sharaftiisii iyo wanaaggiisii iyo waxa weye qiimihiisii kor usii kacay waayo boqorkii iyo raggii madaxda oo dhan kulli markay ogaadaan yuusuf inuu eh, dulmi lagu xiray oo uu beri yahay waxa weye qiimihiisii baa kor usii kacaya fadli iyo dheeraad iyo wanaag ayuu markaa helaya waa fadiila cadiima weeye idan markaa halkaas ayuu yuusuf ku beri noqday xabsigii buuna weli ku jiraa markaa kabacdi baa xabsigii laga soo saari doonaa oo waxa weeye aynu arkayna laakiin labadan aayadood oo markaa ku dhex jira eh, ama si aynu gaar ka dhigno labadan aayadood si aynu qodobku inoogu dheeraanin oo labada aayadood iyo aqwaasha culummada kalaamkii gabadha halkaa aynu ku dhammayno oo halkaa ku joojinno laakiin labada eh, eh, aayadoodoo dambe qodob gaaraan ka dhigaynaa si aynu u faahfaahinno waayo xoogaa khilaaf culummo ayaa ku jira meesha loo celinayo walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin